إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho qaraxyo lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ee dhowaan laga keenay dalka uganda ayaa waxa ay ka dhaceen degmooyin kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya weerar khasaaro sababay ayaa ciidamada dowladda federaalka waxaa lagula egtay deegaanka ceel wareegow ee gobolka shabeellaha hoose waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dagaal lagu laayay ciidamada maraykanku dhistay ee danab kaasi oo shalay ka dhacay shabeellaha dhexe shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa wuxuu ka dhacay magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya dhalinyaro ku sugan magaalada burco ee waqooyiga soomaaliya ayaa waxay ka hadleen cidda ka dambaysa sumcad xumeynta loo geysanaya macallimiinta qur-aanka iyo imaamyada masaajidda dowladda ruushka ayaa xaqiijisay in laba sargaal oo muhiim ah looga dilay dagaalada ka socda magaalada bakhmuud
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale qaraxyo waaweyn oo lagu beegsaday ciidamadii dhowaan dowladda federaalka ka keensatay dalka uganda halkaasina kusoo tababaratay ay ka dhaceen degmooyin kala duwan oo ku yaala magaalada muqdisho wararkaas iyo sidoo kale war kale oo ku saabsan weerar ka dhacay shabeellaha hoose waxaa faahfaahinaya haashim khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray qaraxyo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xal ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho iyadoo sidoo kale qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose sidaas oo kale khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka qarax culus oo ka dhacay degmada kaxda ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ka mid ahaa ciidamada waddanka uganda dhowaan lagusoo tababaray kuwaas oo magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayey khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidamadan rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax u dhigay gaari cabdibilo ah oo ay ciidamadan la socdeen waxaana askartii saareed ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac halka gaarigii cabdibilahaana uu gebi ahaanba burburay dhimashada ayaana gaartay ilaa siddeed askari halka dhaawacuna uu yahay saddex kale siddeedda lagu dilay qaraxa waxaa ka mid ahaa sargaal taliya horin ahaa kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey maalin isla banaadir qaraxyo kale ayaa lagu weeraray ciidamada dowladda federaalka ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka gaar ahaan kuwa bi-sta loo yaqaano ama dharcadda ayaa qarax lagula beegsaday suuqa bakaaraha sidoo kale bar kontarool oo ku taalla isgoyska bakaaraha ayaa waxaa qarax lagula eegtay ciidamo ka tirsanaa kuwa dowladda federaalka ciidamadan ayaa iyaguna ka tirsanaa kuwa dhowaan laga keenay waddanka uganda kuwaas oo halkaa ku sugnaa qaraxyada ciidamadan lagu weeraray waa ay sii socdeen waxaana qarax kale oo ka dhacay xaafadda shaqaalaha ee degmada hodan lala beegsaday ciidamadan dhowqyada qaraxyadan ciidamada lagu weeraray ayaa si weyn looga dareemay gudaha magaalada muqdisho waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo qaraxyadaas ciidamada ka soo gaaray walow aanaan weli helin tafaasiil rasmi ah oo ku aadan dhimashada iyo dhaawaca ka soo gaaray dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lala beegsaday ayaa ku lugeynayay deegaanka ceelwareegow ee hoostaga magaalada marko waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ciidamadaas jasaaka allaahu khayran waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dagaal lagu laayay ciidamada maraykanku dhistay ee danab kaasi oo shalay ka dhacay shabeellaha dhexe maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya isagoo dul taagan meydadka toddobiyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada danab ee maraykanku tababaray kuwaas oo shalay lagu laayay ceel cali axmed oo ka tirsan shabeellaha dhexe ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey khasaaraha guud ee ka dhashay dagaalka iyo halka laga keenay ciidamada meydadkooda la waray saaxada dagaalka waa maalin allah uu u gargaaray mujaahidiinta cadowgiisana uu jabiyey ayuu yidhi kaba ku tukade isagoo xusay inay cagta mariyeen askartan oo laga keenay gaalkacyo kuwaas oo iyagoo warmoog ah lagu soo daadgureeyey furumaha dagaalka ayna kala wareegeen saddex gaari waxaa ilaahay mujaahidiinta u sahlay in ay cagta mariyaan murtadiintaas kana dilaan toddoba iyo labaatan ka mida maleeshiyaadka bangarafta tira intaa ka badan ay dhaawacaan waxay sidoo kale ka qaateen oo gacanta looga dhigay saddex baabuur oo mid uu yahay haartoob baabuurta caafimaadka la yidhaahdo iyo laba cabdibire oo ah baabuur dagaal ciidankaas oo laga keenay gobolka mudug gaalkacyo kadib markii baangaraafti iyo wixii dhulkan joogi jiray ay hasiima ku dhacday lana waayey nin hor istaagi kara mujaahidiinta oo magaca mujaahidiinta ay ka cararayaan raggaas ayaa la soo khalday oo aan wax badan ka ogeyn wax meesha saaxada dagaalka ka jira maantana halkaas waxaa ku goosatay bangarafti laga keenay mudug dharbaahyada koowaada ku dhacday ilaahayna waxaan weydiisanaynaa inuu dhammaystiro waaliga ayaa sheegay dagaalkii shalay in uu ku soo beegmay sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay wakhtigii dib loo doortay xasan sheekh xasan wuxuu dabaaldegayaa isagoo furumaha dagaalka kaga soo cararay maydadka saraakiisha iyo gawaarida loogu talagalay in diinta lagula dagaalamo wuxuu ku faani doonaa guul iyadoo aysan jirin cid la xisaabtamaysa ayuu hadalkiisa raaciyey kaba ku tukade wuxuu u dabaaldegayaa maalintii fidnadiisa berri asagoo ka yimida tuure ee weliba aan qaadina ka cararay ayuu maanta berode farxaan qaroore isagoo meel aan ku sheegin isagoo ka yimiday shataqay iyo wixii saraakiilhay oo lagu soo gudbiyey alkataa'ib ay soo gudbiyeen isagoo ka yimida wax alla wixii gaariidahay ee cadowgu ay ugu tala galeen in ilaahay diinta lagula diriro isagoo intaasoo khasaaraha soo hooyey waxaa la yaalaya wixii loo igmadana ku fashilmay ayuu berri u dabaaldegi doonaa dadkana been u sheegi doonaa waxaad arkaysaa inuu berri oo ku faani doono guulaan qabtay dalan qabtay waxbaan qabtay isagoona cid la xisaabtamaysa aysan jirin isagoo aan sheegayn wax alla waxa dhibaato meeshaas ku gaaro maanta galabta ay u dambayso sheekaba ku tukada ayaa kelimadiisa kusoo hadal qaaday xaaladda wilaayada waxaana uu sheegay in maamulka islaamiga ah uu ka shaqaynayo inta badan gobolka shisheeyaha iyo kuwa ku daabanna ay meelo yar ka joogaan goobaha ay kusoo duuleen gabagabadii waxa uu sheegay in maraykanka uu ku jabay dagaalka uu kusoo qaaday dunida islaamka dhaqaalihiisana uu burburay isagoo soo qaatay tusaalahan maraykanku caalamkuu ku soo jabay afgaanuu ku jabay ciraaquu ku jabay adduunkao dhanuu ku soo jabay siyaasadiisii waa socon weysa dhaqaalihiisi waa baabaay maanta waxyaba adduunka kuleeyaha lama arko waxau maciin biray in uu gurguurta iyo bangaraaf iyo murtadiin inuu soomaaliya khayraadkeeda iyo dadkeeda ku qabsado maadaama dhul istraatiiji ahoo virgin ah oo khayraadkiisu dihan yahay maadaama uu yahay saasaa hawo ka gashay ayaguna marku shaqada u dirsaday war ajri ma leenna markaas waa inaa la min almuqarabiin inaad ii dhawaanaysid maanta markay dagaal ka galeenna waxay lahayd gurguurta wax badan wuxuu yiri sida saaxirintii bicizati fircawna inaa lanaxnu qaalibuun war ninkii jabay oo adiga ciidankaa doonayaad bicizati fircawn shala waatuu lahay annagu waxaan leenahay adduunka taageera ah maraykankaana taageeraya dubayaana taageeraysa kanaa la taageeraya etoobiyana taageeraysa war isukeen kulligoodo bicizati fircawna soomaha inaan dad ayagoo baaba'ay oo xarbal ahli dhexdooda ka socda oo etoobiya iyadoo kacaddahay iyo haddii alla idanka leeyahay oon ayaga amnigooda suga karin iyo maraykan oo caalamka kusoo baaba'ay cisadooda ayaan qalaba ku yeelaa nin kale yacni maskaxdiisu xor maaha
si kastaba ha ahaatee saraakiil iyo ciidamo ka tirsan danab ayaa marar badan lagu laayay dagaallo ka dhacay gobollada hiiraan shabeellaha dhexe iyo galgaduud maraykanka iyo dowladda federaalkana loogama baran inay ka hadlaan khasaaraha dhabta ah ee soo gaaray ciidankan oo ah calooshood u shaqaystayaal aanan u diiwaan gashaneen maraykanka shil sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa wuxuu ka dhacay magaalada berbera ee waqooyiga soomaaliya maxamed ciise ayaa faahfaahinaya magaalada berbera waxaa ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare hantiyeed mid nafeed iyo dhaawac intaba gaari booyad ah ayaa jeeray dad ku sugnaa maqaaxi horteeda kadib markii uu darawalka xakameyn waayey gaariga muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay xaddiga khasaare oo u geystay gaarigan booyadda ah wuxuu dumiyey qayba ka mid ah maqaaxidda isagoona dulmaray gaari yar oo nooca raaxada ah khasaaraha dhimashada ee ka dhashay shilkan gaariga booyadda ah ayaa waxaa ku dhimatay laba ruux halka uu ku dhaawacmay qof kale qofka dhaawaca iyo labada ruux ee geeriyooday ayaa la geeyey isbitaal ku yaala magaalada berbera halkaasoo qofka dhaawaca ahaa xaaladiisa lagula tacaalayo dhakhaatiirtana waxay sheegeen in qofkaasi xaaladiisu ay degan tahay qaar ka mid ah goobjoogayaal oo halkaa ku sugnaa ayaa ka warramay qaabka uu shilku ku bilowday gaarigaa saddex fidhay anigu sare gigtaan maqla waa soo degay waxaa u imid ninkii darawalkaaga kala baxaya kab gaariga markasa daba wareego laba qof oo halkaa meydoo yaalla saddex qof oo qof dhaawac yahay ayaan u imid dadkii baan ku mashquulo qofkii ugu horreeyey waxaan ahaa ka soo qaada meydka ka soo saara gaariga intaasaan arkay anigu Ha- ha- wuxuu ka soo baxay waddada waa booyad intuu dhacadu sumeeyey buu gaarigan dhakada kaga dhacay dabeed wuu soo fooloobay gaarigu wuu smir baa u geli waayey baabireeg buu ahaa markaas ka- ka soo qayliyey dad dad ku qayliyey Walaal, waxaan arkaynay halkaas waxaan ku fadhinay afar hablood baan ku fadhinay halkaa markuu gaari uu ka soo booyadda markay bartaa ka soo baxday ayaan dad halkaa ka qayliyey maqlay yaaca yaacadii aan maqlay aanaan yaacin ee dee aan naxnay ayay booyadina dhaaftay dee waa taa maxay ay tay halkaa ay dad badan ku geeriyoodeen muddo laba qofna way ku geeriyoodeen dadna wuu ku dhaawacmay mid ka mid ah dhakhaatiirta magaalada berbera ayaa ka warbixiyey labada ruux ee meydka la soo gaarsiiyey iyo xaaladda qofka dhaawaca ahaa inaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun waxaa soo gaaray cisbitaalka guud ee degmada berbera geerida laba marxuun nin iyo gabadh ah iyo hal dhaawac oo ruux dumar ah saddexda qof waxaa labana ku dhimaatay midna ku dhaawacmay shir gaari oo ka dhacay halkan maqaadada w f b da horteeda xilliga galabtaa baa la soo gaarsiiyey meydkii labada ruuxna waxaa lagu hayaa qolka meydka qofkii dhaawac ahaana waxaa lagu dabayba xaaladiisa lagu dejinayaa cisbitaalka xaaladda ruuxa dhaawaca way degantah hadda wax dhibaataa ah kama taagna labadii ruux ee dhaawac- ee dhimashada ahaana waxaa la geeyey talaagada meydka shilalka gawaarida ayaa ku badanaya magaalada berbera iyadoona mararka qaar loo aaneynayo darawallada oo si xowli ah gawaarida u kaxeeya iyo waddooyinka qaar oo burbursan dhalinyaro ku sugan magaalada burco ee waqooyiga soomaaliya ayaa waxay ka hadleen cidda ka dambaysa sumcad xumeynta loo geysanaya macalimiinta qur-aanka iyo imaamyada masaajidda warkaas waxaa faahfaahinaya mahad cubeyd dhalinyaro ku sugan magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa ka hadlay dhacdadii dhowaan ka dhacday magaalada hargeysa meelo kalena horey loogu arkay taasoo ka dhan ahayd dadka xambaarsan diinta islaamka gaar ahaan mucalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka waxay sheegeen inay arrintaasi gadaal ka soo riixayaan islamarkaana qorshayaasheeda soo maleegayaan dad ay ku sheegeen inay yihiin gaalo calmaaniyiin caqlaaniyiin iyo dad ka macaasha arrimahaas oo lacago ku qaata waxaa daba isweydiin leh arrinkaasi muxuu salka ku hayaa ama arrinkaasi muxuu maaragtay ku saabsan yahay waxaynu odhan karnaa arrinkaasi wuxuu salka ku hayaa duulaan lagu soo qaaday diinta islaamka ah iyo ciddii ehelka u ahayd marka arrinkaasi wuxuu u eegyahay arrin qorshaysan oo loogu talagalay in maaragtay lagula- lagula dagaalamo macallimiinta qur'aanka iyo qur'aanka barashadiisa waayo waxaynu dareemaynaa bulshada qaybaheeda kale kala duwan sida badan arrinkaasi kuma dhaco waxaa ina saaran arrimaha noocaasiya inaynu een, dadku ay u soo wada jeedaan waa barnaamij gaalo laadiiniyiin calmaaniyiin iyo caqlaaniyiin iyo dhuuniqaatayaal ay ka dambeeyaan sumcadda diinkana lagu dilayo dhacdooyinka noocaan ah ee lagu sumcadilayo dadka xambaarsan diinta islaamka ee bulshada dhexdeeda ka sharfan ayaa ah arrin looga gol leeyahay in lagu abuuro kalsooni darro xagga bulshada ah oo ay ka qabaan dadka ahludiinka ah ee ay horay wanaagooda u barteen waxaana la rabaa in marka laga fogeeyo laga helo meel cidlo ah kadibna si fudud loo baadiyeeyo
warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda ruushka ayaa waxay xaqiijisay in laba sargaal oo muhiim ah looga dilay dagaalada ka socda magaalada bakhmuut wasaaradda difaaca ee dowladda ruushka ayaa sheegtay in ciidamada xukuumadda yukrain ay isku dayeen isku day weyn oo ay ku doonayeen inay usoo dusaan manduumada difaaca ee ku howlan dagaalka magaalada bakhmuut wasaaraddu waxay sheegtay in culays adag ay kala kulmeen si ay ula wareegaan magaalada ayna waayeen laba ka mid a saraakiisha muhiimka u ahaa dagaalada ka socda jiidda magaaladan muddo bilo ah ay dhinacyadan waxay isku horfadhiyaan furimaha magaalada bakhmuut ilaa iyo haddana ma jiro cid si rasmi ah ula wareegtay gacan ku haynta magaalada qirashada ka soo yeertay xukuumadda moscow ayaa ah mid naadir ah waxayna inta badan dowladda ruushka ka gaabsataa inay ka hadasho khasaaraha ka soo gaara dagaalada ay muddada sannadaha ah kaga jirto dalka ukrain warkii subaxnimo oo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa